dagaalkaas asagoo socdaan anigu baan arkay ma joogin markuu dhacayay waa ka durugsanaa maxaad maqashay marka waxaan maqlay dagaalka ayagaa bilaabay qoladaasaa bilaabday baan maqlay waa igu maqaal maaho iyagaa bilaabay waa kugu maqaan laakiin ma hubtid miyaa
ahay waayahay maxaa marka maxaa khasaaro ka dhashay dagaalkaas maanta o dhan waa tii la dagaalamayay dagaalkaas khasaare waa keenay oo dagaalkan muddo wakti dheer buu soconayay labada dhanna khasaare wuu keenay dhimasho iyo dhaawac tiro badan baa la sheegayaa labada dhanba dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan tirakoobkoodana ma hayo dhinaca puntland maxaa idinkan soo gaaray xagga dhimashada dhaawac dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan laakiin tirakoobkooda ma hayo iyaga xaggooda wax warba ka haysaa sidoo kale dhaawac iyo dhimasho waa jiraan baan maqlay laakiin ayagana ma aqaan tiradooda hadda caawo fiidnimada ayla hadlaysid xaaladda meelihii lagu dagaalamay waa sidee wax hadda xabad oo yeeraysaa ma jidho oo sharqan ka yeeraysaa xataa ma jidho maxaa marka qorshaa dagaalku ma sidaanu isaga soconaya ilaa bil buu hadda madaxa geliyey
dadku haddayaan isu imaan aan la heshiin dagaalku saas u soconaya
idinku marka maxaad idin qorshaa maxaad yeelaysaan ma in dagaalka lasii wada doonaysaan ma in la joojiya doonaysa maxaa ku baaqaysaa qorshiin muxuu yahay annaga qorshaha iyagu waxa weye haddii xabadnala kusoo ribo inaan laba xabad fidno
oo aad dagaalka sii wadaan oo aan hal xaba haddii nala ku rido labaan ridayna annagu haddii aan nala ku ridayna ridi mayno ma suurtooda inaad marka wada hadal gashaan oo aad arrintaan si loo qaboojiyo oo colaadda looga saaro magaalada iyo dadka horey baan taas u sheegnay oo geed dheer iyo geed gaabanba waa u fuulnay oo ummadoo dhan waa og tahay annagu waxaan diyaarinay odayaashii nooga qaybgeli lahaa iyo dadkii muxaadiriinta ahaa nooga qaybgeli lahaa waa diyaarinay liiskoodaan idaacadda ka sheegnay oo deegaanka u dhashay oo dhibta jirta iyo dhaawaca iyo dhimashada iyo qaxa iyo wax oo dhanba dadkii ay gaarayeen oo dhibayeen baan u diyaarinay oo noo diyaarsan laakiin dhankooda waxay idinku eedeynayaan idinka puntland ahaan inaad weerarka qaadeen oo idinku aad dagaalka bilowdeen
taas waxaa weeye waa iska aftahanimo weeye waa waa iska iska riix waxaa la yii rabbi ka boqayo iyo iyo rag iska celi meel ma wada galaan waxa weeye dagaalkan iyagaa bilaabay waagii hore waa la ogaa waa wax ummadoo dhan ka dharigsan tahay ayagu waa og yihiin annagu waa ognahay shiiladiibuu ka bilowday shiiladan annagaa lahayn dhulkeedan annagaa lahayn intii ka dambayseen hadba waxay isku dayayeen shiiladii oo aan dhisanayno inay joojiyaan oo dagaal bay nagu soo qaadayeen annana waa iska difaacin marka waa taas taas waxaa weeye waa iska yahay dan ha ugelin ka gud guddoomiye waxay kaloo leeyihiin oo eed aada u weyna inay idinku nabaddii diideen galmudugna mar walba ay nabad raadinayso waxa nabaddu ay ka socon laadahay ay tahay puntland wallaahi galmudug dadka dhegeysta idaacadahooda iyo idaacadahooda iyo fikirkooda iyo dadku waa waa iska warqabaayo galmudug looma yaqaano dad nabadeed looma yaqaano dowladda galmudug oo dhisantay looma yaqaan dawlad nabadeed waxaa loo yaqaanaa mid mid fidmo oo hadba meel dagaal ka ridaa loo yaqaanaa ugu dambayntii dhowaan waa tii heshiis la galay oo labada madaxweyne ay heshiis galeen heshiiskii ma inuu jabay baad aaminsantihiin dhinaciina puntland mase inuu weli shaqayn karayo heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis imaaraadka lagu soo galay oo dalka dawladiisa madaxweyneyaasha kusoo galeen wayna qabatay inay soo galaan kor buu ka yimid waana lagu soo socdaa intuusan intii uusan si fiican uusan noo soo gaarin aan laga wada hadlin baana dagaal la bilaabayba